بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin oo soo saartay tirakoobka howlgalladii ay fulisay bishii lasoo dhaafay ee jamaadul awal weerare loo adeegsaday tooreyn iyo gaari jiirsiin oo siyaabo kala duwan uga dhacay dhulka daanta galbeed iyo khasaare ka soo gaaray dadka yahuudda ah maraykanka oo ka baqdin qaba in ruushka iyo iiraan ay gacanta u gasho mid ka mid ah bambooyinkii maalmo ka hor loo adeegsaday dilkii taliyihii guud ee ciidanka ururka isugu yaray xisbullah oo aan qarxin sirdoonnada moskow iyo dahraan oo durbo bilaabay inay baadi goobaan maxay tahay saddexda tallaabo ay tahay in waddammada reer yurub ay qaadaan si ay uga go'aan ku tiirsanaanta maraykanka suudaan oo albaabada u furtay joogitaanka ciidanka ruushka ee badda cas qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
أرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت waa hagaag waa maalinimo talaada ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha jumaada thaani sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa mu'asasada azalaqa garabka warbaahineed ee jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa soo saartay tirakoobka howlgalladii mujaahidiinta oo ay fuliyeen bishii jamaadul uula aynu soo dhaafnay howlgalladaas lix ka mid ah waxa ay ahaayeen kamaa-in halka mujaahidiintu ay qaadeen ilaa lixdan iyo laba weerar oo toos ah iyagoo sidoo kale fuliyey ilaa toddoba iyo labaatan qarax howlgalladaasi waxaa sidoo kale qayb ka ahaa ilaa laba howlgal oo duqayn ah waxayna allaha fadligii mujaahidiintu ay ku burburiyeen soddon iyo laba gaadiid ah halka ay ku soo qaniimaysteen toddoba kale waxaana sidoo kale lagu soo qaniimaystay boqol siddeetan iyo kow isugu jira hub leh nuucyo kala duwan tirada guud ee dhimashada bishii lasoo dhaafay ay mujaahidiintu galbeedka afrika ku dileen waa boqol soddon iyo sagaal ruux sida lagu sheegay tirakoobka ka soo baxay jamaacada jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin bishii lasoo dhaafay waxay howlgalle xoogan siyaabo kala duwan ay uga fulisay waddamada burkina faso iyo mali iyadoo sidoo kale markii ugu horraysay xisaar saartay magaalada caasimadda ah ee bomaako waxaana sidoo kale howlgallada dhacayay ka mid ah kuwa kamaa-in ah oo loo dhigayey maleeshiyaadka xukuumadda dabadhilifka ah ee bomaako iyo sidoo kale kuwa murtasaqada ruushka oo isku dayiyey in go'doonka ay ka qaadaan magaalada caasimadda ah iskuna xidhaan gobollada intooda kale iyadoo sidoo kale mujaahidiintu ay dabqabadsiiyeen tobannaan ka mid ah gaadiidka daabula shidalka dhanka kale mu'asasada azalaaqah saacadihii lasoo dhaafay waxa ay faafisay sawiro muujinaya xamlad dacwi ah oo ay mujaahidiintu ka wadaan mandiqada timbukto ee dhacda waqooyiga waddanka maali sawirada ayaana waxaa ka soo muuqanaya ciidamada mujaahidiinta oo isaga kala gooshaya dhulka saxaraha ah iyo sidoo kale magaalooyinka iyagoo dadka ugu yeeraya dacwada xaq ah isla arrimaha maali ayaan ku guda jirnaye dhanka kale bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dowladda masar ayaa lagu sheegay inay ku guulaysteen inay soo daayaan saddex ka mid ah muwaadiniintooda oo qafaal ahaan loogu haystay waddanka maali kuwaasoo laga afduubtay deegaanada dhaca hareeraha caasimadda wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda alkaahira bayaanka ka soo baxay ayaana lagu sheegay in juhud diblomaasiyadeed oo socotay kadib lagu guulaystay in dadkaasi masaarida ah la soo daayo iyagoo sheegay inay gacanta ku hayeen jamaacad jihaadi ah sidan oo kale ayay ahayd markii bishii lasoo dhaafay jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ay sii daysay dad u dhashay waddanka imaaraadka carabta iyo sidoo kale kuwo iiraaniyiin ah oo ay gacanta ku dhigeen mujaahidiinta kadib markii xukuumadda abudubay ay bixisay lacago madax furasho ah oo gaaraya malaayiin dollar بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها وياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caalamulyowm qaybihiisii horena waan isla maraynaa saddex ka mid ah ciidamada maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa ku dhaawacmay laba weerar oo loo adeegsaday mindi iyo gaari kuwaas oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay mandiqada daanta galbeed halka labada qof ee weerarka fuliyey ay ku shahiideen rasaasta ciidanka gumaystaha idaacadda ciidanka yuhuudda ayaa sheegtay in laba qof oo yuhuud ah lagu dhaawacay weerar mindi loo adeegsaday oo ka dhacay deegaanka tirid ee hoostaga magaalada ramallah iyadoo janaalka shan iyo tobanaad uu xusay in labada qof ay dhaawacmay ay yihiin laba askari oo ka tirsan ciidanka sahaynada militariga gumaystaha ayaa sheegay in ninka weerarka fuliyey uu isku dayey in askari uu ku weeraro mindi meel u dhowac dirad iyagoo isla goobta ku togtay hay-adda gargaarka degdega ah ee maamulka sahaynada waxay dhankeeda sheegtay in daryeelkii koowaad ay siiyeen laba qof oo dhaawac fudud uu ka soo gaaray weerarka mindida loo adeegsaday ee ka dhacay deegaankaasi warbaahinta gumaystaha ayaa intaasi ku dartay in ciidamada yuhuudda ay ciidamo dheeri ah ay u direen mandiqadda islamarkaana go'doon ay ku soo rogeen tuulooyinka ay degan yihiin falastiiniyiinta ee ku dhow deegaanka catirad dhanka kale janaalka laba iyo tobanaad oo soo xiganaya ila amni ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan cutubka boqol iyo labaad ay talaadadii dileen falastiina hore weerar uga fuliyey waqooyiga khaliil weerar gaari loo adeegsaday oo lagu dhaawacay askariyada yuhuudda wasaaradda caafimaadka maamulka falastiiniyiinta ayaa ku dhawaaqay inuu shahiiday wiil toddoba iyo toban jir ah oo lagu magacaabo muxanad azuhayr kaasoo lagu dilay rasaasta ciidanka gumaystaha yuhuudda ay ku fureen aroornimadii talaadada waxay sidoo kale intaa ku dartay in ciidamada yuhuudda ay hayaan meydka laba shahiid oo kale oo u dhashay mandiqadda khaliil iyo beyturema kadib markii rasaas lagu dilay fiidnimadii isniinta ayaa waxaa la dhaawacay askariyad yuhuud ah kadib markii weerar gaari loo adeegsaday uu ka dhacay agaarka deegaanka kiryad arba ee dhacda koonfurta daanta galbeed ee gumaysiga ku jirta militariga gumaystaha ayaa sheegay in askariyadda dhaawacantay loo qaaday cisbitaal si loogu daaweeyo ciidanka gumaystaha yuhuudda ayaana intaasi ku daray in ciidamadooda ay rasaas ku fureen halyiigii howlgalkaasi fuliyey waxayna xaqiijiyeen inuu dhaawacmay ka hor inta aysan u dhaqaaqin baadigoobka iyo howlgallo ballaaran oo baaritaana dheeraad ah بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها وياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى
وهجاج iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi waad mahadsantahay shuhayb waxaan xubinta ugu horreyntii maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa maraykanka oo ka baqdin qaba in ruushka iyo iiraan uu gacanta u galo mid ka mid ah bambooyinkii maalmo ka hor loo adeegsaday dilkii taliyihii howlgelinta ciidanka ururka isugu yeera xisbullah oo aanan qarxin iyo sirdoonnada moscow iyo tehraan oo durbadiiba bilaabay baadigoob xoogan oo ay ku sameynayaan bambadaasi sida ay daabaceen wargeysyada the jerusalem bosti iyo macaariif iyo kuwo kale oo fara badan waxaa soo baxaya warbixinno ka imanaya dhanka magaalada bayruud kuwaas oo muujinaya xiisad cusub oo sirdoon iyo milatari oo ka dhex bilaabatay maraykanka oo gaar ah iyo iiraan iyo ruushka oo isku duuban xiisaddan ayaa salka ku haysa baadigoob xoogan oo ay sameynayaan sirdoonnada moscow iyo tehraan oo ay ku doonayaan in ay ku helaan mid ka mid ah bambooyinkii loo adeegsaday duqayntii lagu dilay taliyihii howlgelinta ee ururka isugu yeera xisbullah oo maalmo ka hor ka dhacday koonfurta bayruud waxa uu maamulka gumaystaha yuhuudda dilka ninkan u adeegsaday g b u soddon iyo sagaal smoller dimater bom oo loo soo gaabiyo s d b haddaba mid ka mid ah ayaanan qarxeen sida xoguhu ay tibaaxayaan dowladda maraykanka ayaana durbadiiba bilowday sidii ay ku heli lahayd bambadaasi aanan qarxin waana mid ka baqdin qabta ayaa la yidhi in gacanta ay u gasho dowladaha ruushka iyo iiraan oo durbadiiba bilaabay baadigoob xoogan oo ay ku doonayaan bamkan saxiifadda macaariif waxay qiraysaa in c i e da maraykanku ay si deg deg ah u ogaadeen dhaqdhaqaaqa sirdoon ay ruushka iyo iiraan wadaan kuwaas oo ay ku doonayaan in ay ku helaan bamkan waxayna washington durbadiiba bilowday ayuu wargeesku yidhi in cadaadis xoogan ay saarta dowladda lubnaan ka dhisan si bamkan uusan marnaba gacanta ugu gelin xukuumadaha moscow iyo tehraan maraykanku waxa uu cabsi gaar ah ka muujinaya haddii bamkan uu gacanta u gala ruushka ama shiinaha maadaama ay awood u yeelan karaan ayuu wargeesku yidhi in dib ay u soo saaraan bam la mid ah midkan arrintaas oo loo arkay in washington ay ku dhalin doonto saameyn ballaaran g b u soddon iyo sagaal bambooyinka loo yaqaano waa kuwa ay soo saartay isla shirkadda diyaaradaha soo saarta ee boying waxay xogtu tibaaxaysaa marka bamkan la soo rido in uu leeyahay garba siday diyaaradda oo kale uu ugu duuli karo wuxuuna awood u leeyahay in hawada sare uu ku duulo ilaa masaafo gaaraysa boqol iyo toban kilomitir kumana xirna wax matoor ah oo ka saacidaya in uu duulo masaafada intan la eg tanina waxay diyaaradaha soo ridaya bamkan fursad u siinaysaa ayuu wargeesku yidhi in ay tagaan meel ammaan ah oo ka baxsan goobta ay doonayaan in ay bartilmaameedsadaan diyaaradaha lagu qaadaya bambooyinkan ayay warbixintu tibaaxaysaa in ay yihiin kuwo awood u leh in halkii mar ay qaadaan ilaa afar bam oo noocan ah maadaama markii ay diyaaraddu saaran yihiin ay garbuhu xareystaan middanna waxay maraykanka iyo maamulka gumaystaha yuhuudda oo ay washington siisay bambooyinkan ka saacidaysaa in halkii duulimaad ay ku bartilmaameedsadaan dhowr goobood oo kala duwan wargeeska xogtiisa oo sii socota ayaa lagu tibaaxayaa in bambooyinka dhulka hoostiisa wax ku dila ee g b u soddon iyo sagaal markii ugu horreysay la adeegsaday sanadka marka uu ahaa labada kun iyo lixdii washington ayaana bamkan ka iibisay keliya talyaaniga netherland australia sacuudiga iyo maamulka gumaystaha yuhuudda gunaanadkii waxay warbixintu tiri inkastoo doonista maraykanka waqti xaadirkan ay tahay in bamkan aanan qarxin uu gacantiisa ku soo laabto haddana dowladda lubnaan weli ma aysan bixin jawaab rasmi ah taasina waxay sii kordhinaysaa xiisadda taagan iyo in cadaadis xoogan oo ka dhasha bamkan uu ku yimaado xukuumadda bayruud maxay yihiin saddexda tallaabo oo ay tahay in ay qaadaan waddamada yurub si ay uga go'aan ku tiirsanaanta maraykanka qoraal norwejian ah laguna magacaabo martin sanderbu ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlaya ilaa saddex tallaabo oo ay tahay in waddamada yurub ay qaadaan si ay uga go'aan ku tiirsanaanta maraykanka qoraagan oo maqaalkiisa ku daabacay wargeeska financial times ayaa tibaaxay inay tahay in si deg deg ah ay saddexdan tallaabo u qaadaan waddamada yurub si ay uga baxaan ku tiirsanaanta maraykanka marka laga hadlayo jawaanib kala duwan sanderbu waxa uu sheegay in siyaasadda madaxweynaha maraykanka donald trump ay tahay mid ku salaysan baad iyo cadaadis washingtonna ma ahan saaxiib lagu kalsoonaan kara mustaqbalka fog ayuu yidhi sidaasi darteed yurub waxay leedahay laba doorasho waa midda koowaadee in iyadu ay ilaalsato madax bannaanideeda ama in ay sii ahaato mid ku sii tiirsan maraykanka oo wax weliba isbeddel xoogan ku sameeyey tallaabada koowaad oo ay tahay in horumarin ay ku sameeyaan wadamada yurub ayuu qoraagu ku sheegay dhanka ganacsiga iyo suuqyada dibadda waxa uu tibaaxayaa ninkan in ku tiirsanaanta suuqyada maraykanka ay noqotay culayska ugu xooggan ee waqti xaadirkan haysta wadamada yurub halkii ay u noqon lahayd fursad dahabi ah waxa uu kula talinayaa in midowda yurub uu yareeyo dhiirigelinta uu u fidinayo shirkadaha ameerikaanka islamarkaana uu kobciyo suuqyada kale ee bedeli kara waxa uu kaloo carabka ku adkeeyey in wadamada yurub aysan marnabo gelin xaalad muran ah haddii donald trump xitaa uu siyaadiyo canshuurtiisa cusub taasi beddelkeedna waa in ay qaadaan ayuu yidhi tallaabooyin wax kowl ah oo ka dhan ah adeegyada iyo mashaariicda maraykanka ee ku yaalla gudaha qaaradda yurub tallaabada labaad ay tahay in wadamada yurub ay qaadaan si ay uga hoos baxaan ku tiirsanaanta maraykanka ayuu qoraagu ku sheegay inay tahay dhanka dhaqaalaha iyo maalgelinta gudaha waxa uu xusay in wadamada yurub ay si joogto ah u dhoofiyaan hantidooda iyo kaydkooda maaliyadeed taasina waa mid hoos u dhigi karta ayuu yidhi maalgelinta gudaha kuna riixaysa ganacsatada iyo xirfadlayaashuba in fursad ay ka raadsadaan dhanka maraykanka sidaasi darteed waxa uu ku talinayaa in la bedelo sharciyada maaliyadeed iyo maalgelintuba si dhaqaaluhu uu ugu nagaado gudaha dalalka yurub mustaqbal dhaqaale oo madax bannaan ayayna tallaabadaasi siinaysaa ayuu yidhi tallaabada saddexaad oo ay tahay in ay qaadaan dalalka yurub si ay uga hoos baxaan ku tiirsanaanta maraykanka ayuu sandabu ku sheegay in ay tahay difaaca iyo awoodda ciidan waxauu ninkan tibaaxayaa in yurub aysan weligeed yeelan karin madax bannaani buuxda oo milatari haddii ay ku tiirsan tahay maraykanka marka laga hadlayo dhanka difaaca qorshe cusub oo ay hormuud u yihiin faransiiska iyo jarmalka ayaa hadda soo jeediyey maalgelin wadajir ah oo lagu dhisayo awood ciidan oo ay yurub leedahay tanina waxay ku soo beegantay iyadoo midowda yurub uu dhowaan soo bandhigay qariirada difaac ee labada kun iyo soddonka oo lagu xoojinaya awoodaha ka hortegaya weerarada gaar ahaan kuwa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada ka hortegi kara ugu dambeyntii qoraagu waxa uu ku nuxnuxsaday in ku tiirsanaanta yurub ee maraykanka aysan ahayn qadar aanan laga fursan karin balse ay tahay tabardarro siyaasadeed oo soo taxnayd siddeetankii sana ee lasoo dhaafay suudaan oo albaabada u furtay joogitaan joogto ah oo uu ruushku ka helo dhanka badda cas warbixin uu daabacay wargeeska wall street journal ayaa lagu shaaciyey in dowladda suudaan ee uu milatarigu hogaamiyaa ay ruushka usoo bandhigtay in uu dhisto saldhiggii ugu horreeyey ee uu ka helayo dhanka badda cas arrin laga yaabo in ay si weyn u beddesho isku dheelitirnaanta awoodda gobolka iyo marimbiyoodyada caalamiga ee muhiimka ah sida ay qoreen saraakiil suudaaniyiin ah oo wargeesku soo xiganayo heshiiskan moscow loo soo jeediyey ayaa soconaya shan iyo labaatan sano oo soo aadan wuxuuna u ogolaanayaa ruushka in uu ku daabulo saldhiggan cusub oo uu badda cas ka dhisanayo ilaa saddex boqol oo askari iyo afar markab oo dagaal oo ay ku jiraan kuwa tamarta nukliyerka ku shaqeeya saldhiggan haddii uu hirgala ayaa warbixintu tiri waxa uu siinayaa ruushka fursad istraatiiji ah oo uusan horay u helin isagoo si toos ah u xakamayn kara wixii hadda ka dambeeya marimbiyoodyada gudaha qaaradda afrika ku yaala ilaa mediteraneanka si gaar ahaaneed waxaa hadda loogu cabsi qabaa mustaqbalka qanaadka suweys oo boqolkiiba labiiyo toban uu mara ganacsiga dunida middan waxay ballaarinaysaa ayay saxiifadda wall street journal tiri awoodda ruushka ee dabagalka maraakiibta howlgalladiisa badaha muhiimka ah ka dhaca iyo joogtaynta joogitaankiisa milatari dhanka kale saraakiil milatari ayaa ka digaya in saldhig noocan ah oo uu ruushku ka dhisto badda cas ay kordhin karta awooddiisa islamarkaana ay siin karta dhaqdhaqaaq milatari oo aanan la xakamayn karin dhanka kale saraakiil horay uga tirsanaa sirdoonka maraykanka ee afrika ayaa tibaaxay in saldhiggan uu si aad ah u xoojin doono saameynta ruushka ee dunida ayna ka dhigan tahay boos cusub oo uu ku fidsan karo saameyntiisa siyaasadeed iyo tan milatari guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب waa hagaag maxaan ka ognahay cuntooyinka lagu beddelan karo isticmaalka hilibka ee leh fitamiinaad iyo borotiin mise og tahay dhegaystow in cunista qudaarta qaar ay ka wanaagsan tahay isticmaalka hilibka warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir dad badan oo ka mid ah bulshooyinka ku dhaqan caalamka ayaa bilaabay inay xoogga saaraan isticmaalka cuntooyinka ka kooban qaybo kala duwan oo fitamiinaad ah kuwaas oo ay ku jiraan noocyo bedil u noqon kara hilbaha oo asal ahaan qayb ka dhirta haddaba cuntooyinkaasi ma yihiin kuwa u fiican caafimaadka islamarkaana ka munaasabsan hilbaha caadiga ah ee la sheegay in ay bedel u yihiin ugu horeyn daraasad la sameeyey ayaa lagu ogaaday in cuntooyinka dhirta iyo khudaarta ay muhiim u yihiin caafimaadka insaanka dhanka kalena ay habboon tahay in xilliyada qaar lagu beddesho hilbaha caadiga ah arrinkaasoo keenaya in laga dareemo waxtar aad u wanaagsan oo soo jiita caafimaadka qofka sida ay muujinayso daraasaddan oo uu sameeyey fariiq caafimaad oo ka tirsan jaamacadda british columbia islamarkaana fadhigoodu yahay magaalada vancover ee dalka canada waxaa halisaha xanuunada ku dhaca maskaxda kolesteroolka iyo cayilka ee hoos u dhacda saameyntooda markii la isticmaalo cuntooyinka dhirta iyo khudaarta ka samaysan waxaa daraasaddan sidoo kale lagu sheegay in dadka isticmaala cuntooyinka beddelka u ah hilibka islamarkaana joogteeya ay boqolkiiba saddex iyo toban wax lagu qiyaasay ay ku yar tahay saameynta kolesteroolka waxaana sagaal boqolkiiba sidoo kale hoos uga dhacaa borotiinka saameynta ku leh jirka halka uu konton saddex boqolkiiba isticmaalka badarka iyo khudaarta uu yareeyo saameynta duhunta loo yaqaan thulaathiga oo ka mid ah dufanta ku jirta dhiigga waxaa sidoo kale kow iyo toban boqolkiiba in cuntooyinka nooca aan ka hadlayno ay sare u qaadaan borotiinka dufanta leh ee loo yaqaan kolesteroolka faa'iidada u leh jirka mid ka mid a dhakhaatiirta fariiqa daraasaddan soo diyaariyey ayaa sheegaya in hilbaha ama haddii si kale loo dhigo badiilka hilbaha caadiga ah ay ku jiraan canaasir kala duwan oo raashiin ah islamarkaana aad u qiimo badan sida soodiyom tusaale ahaan hase ahaatee wuxuu dhakhtarkan oo sidoo kale cilmibaare ah qirayaa in dadku intooda badan cuntooyinka badiilka u noqda hilbaha ay u arkaan in ay tahay in la habeeyo oo laga dhigo kuwa ka kooban nisbo aad u yar oo alyaafta muhiimka u ah jirka iyo xaddi aad u badan oo cusbo iyo sonkor ah iyo waxyaabo kale oo dheeraad ah arrinkaasna uusan ahayn midka saxda ah haddaba waxyaabaha aan ka hadlayno ee badiilka u noqon kara hilibka waxaa ka mid ah wax weliba oo booska hilibka geli kara sida khudaarta la kariyo ama badarka sida digirta qaybo ka mid ah iyo waxyaabo kale oo dhirta laga sameeyo kuwaas oo loo tixgeliyo inay ku jiraan canaasir muhiim ah islamarkaana yihiin cuntooyin kala duwan dhanka kale waxaa inta badan ay dadku nolosha midda caafimaadka leh ku xiraan habnololeed uu ugu horeeyo isticmaalka cuntooyinka faa'iidada badan u leh qofka iyo sidoo kale jirdhis si nidaamsan loo sameeyo haddii aad samayso baaritaano si aad uga ogaato sirta caafimaadka ee muhiimka u ah qofka waxaa durbadiiba kuu soo baxaya in nashaadka tamaariinta ee jirdhiska iyo isticmaalka cunto nidaami ah oo tayadooda la isku hubo ay yihiin waxaa ugu horeeya waxaa asalka raacitaanka nidaamkan uu tawjiihaadkiisa u noqonaya islaamka oo muhiimad gaar ah iyo daryeel buuxaba siiyey badqabka caafimaadka shakhsiga sheekh cabdulilaah wuxuu sharaxaad ka bixinayaa mudnaanta uu islaamku siiya caafimaadka qofka mu'minka iyo xoojinta naftiisa si uuna u daciifin marka sixadda islaamka waxa weeye martabada labaad bay imanaysaa marka salaamatu diin qofku markuu helo diinta loo badbaadiyo naftiisibaa marka doorka labaad imanaysa oo la badbaadinaya marka culimaduna waxay sheegaan oo ahlucilmigu sheegaan waxay ku shabahaan qofka ruuxa iyo jasusku say isu yihiin sidii dad guri degan oo kale dad guri degan dadka guriga degan gurigu maadaama weli fiican yahay oo caafimaadkiisa uu fiican yahay uusan dumayn ay ka cabsanayn inuu ku dumo way ku nagaanayaan way joogayaan laakiin gurigii haddii khatar soo waajahdo oo kharaab u noqdo oo derbiyadu dildilaacaano ay ka baqaan inuu ku dumo badan jiran jismi jiran kuma jiri karto naftu kuma jiri karto taasiba naftu xataa qofku uga baxaysa markuu xanuunsado jirkiiba xanuunsado ayaa ruuxiina tegaysa marka ruuxa waa la ilaaliya nabiga wuxuu leeyahay almu'minu alqawiyu khayrun wa axabu ila allahi min almu'min aldaciif quwada laguu sheegaya marka waa quwa iimaaniya ruuxiyana waa ku jirtaa quwa albadaniya iyo xoogiina wuu ku jiraa marka xoogii wuxuu ka imanaya qofkii caafimaad qaba ayaa helaya de qofkii xanuunsado oo jirro la noqda isagu quwadii badanka markaa ma helayo xataa quwadii waxaa daciifaysa oo ruuxiga ahayd hadduu qofka aad u xanuunsado oo caqligiisa miir daboolmaya waa isbedelaya fakarkiisa xitaa ma fiicnaanayo shariica islaamkana waxaaba jira shariicada layna faray iyo waajibaadka ilaah inoo diray ee diinta inagu farayna waxaaba jira kuwa ugu waaweyn intooda badan waxaa weeye qof aan jirkiisu nabad qabin ama caafimaad qabin maba qaban karo maba qaban karo salaadoo kale waad og tahay ninkii xanuunsanaya dee inuu si uun jiif iyo xaalad daruuro ku tukada mooyaane waxaa laysfaray in qiyaam lagu tukada iyo taagni marka xoog bay u baahan tahay salaaddii wuu ku xidhabeen caafimaadkii qofaa ku xidhan xajkii baa ku xidhan haddii qofkii inuu xoog yeesho oo caafimaad qabaayo ee shardi ah jihaadkii inu jihaadka maanta lagu jiro qofka jihaadaya dee ma nin xanuunsanaya ama mariida ama maaragtay macduura ma jihaadi karo qofka marka inuu badankiisa diintu aad bay u ilaalisay marka waxaa weeye oo maaragtay qofkaas waxaa la rabaa inuu yahay qof caafimaad qaba oo cadowga maaragtay iska dhicin kara oo dagaalami kara marka aad bay maaragtay calaaqa u leeyihiin حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان waxaa dhanka kale xusid mudan in marka halkaas la joogo ay muhiim tahay in qofku sameeyo tanawuc ama kala duwanaanshiyo cunto waxyaabaha caafimaad darada keenaya waxaa ka mid ah in ruuxa uu isku xabiso hal cunto oo keliya taas oo mid dhibaysa dabeecadda ku abuuran basharka nebigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam oo ah ruuxa aan ku dayanayno afcaashiisa wuxuu ahaa mid aan naftiisa ku kala yeelin hal cunto amba hal cabitaan oo keliya mararka qaarna haddii uusan jeclan uu ka cudurdaaran jiray wuxuu nebigu ahaa mid cuna cuntooyinka ay ku badan yihiin dadka deegaanka uu ku sugan yahay sida khudaarta khubuska timirta iyo wixii la mid ah sidoo kale rasuulku wuxuu ahaa mid aan cunin cuntada haddii aysan naftiisu baahi u haynin tanina waa mid ka mida waxyaabaha insaanka u ilaalinaya caafimaadkiisa
ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
guud ahaanna intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka kulanti dambe ayaa inoo balan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى